في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته walaalayaal galabtana waxaynu qaadan doonaa cashirkii sagaalaad ama darsigii sagaalaad ee aynu kaga hadlaynay caalamuljin sideed casharadoodoo hore ayaynu ka duubnay galabtana waxaynu duubaynaa casharadii sagaalaad oo aynu kaga hadli doono haddii rabbi raalli ka noqdo cashar xidhiig la leh casharadii sideedaad ama casharkeenii sideedaad waxaynu ku jiray oo ka hadlayn daaweynta cudurradaynu ka warramaynay iyo sida loo dabiibayo loo daweynayo ayaa hadalhaynteeda aynu ku jiray mar walba ummadda muslimiinta ah aan isku dayayay inaan dareensiiyo inay u laabtaan aasaaska diintooda waa kitaabka qur-aanka ah ee munasalka ee ilaahay soo dejiyay ee samaawiga si walba waan u tilmaamay intii karaankayga ahayd waxaan in badan ka hadlay inuu qur-aanku ka baawar weyn yahay dhammaan dawooyinka aynu isticmaalno iyadoo ay xidhiig la leedahay hadba siduu addoonku u aaminsan yahay kitaabkiisa qur-aanka qur-aanku waa kalaamkii ilaahay uma baahna maanta inaan qof islaam ah oo a shahaadanaya qiimaha uu leeyahay kitaabka qur-aanku aan ka dhaadhiciyo waxaan ka dareemayaa iyada oo in badan dadku aanay isku dayin inay qur-aanka dawo ka raadsadaan inay ilaadeenba daaweyntii qur-aanka la isku daweynayey oo had iyo jeer mustaqbalkoodii nololeed iyo caafimaadkooda ay u moodeen nasteexo iyo dan inay had iyo jeer farmasiya u tugnaadaan iyo meel dhakhtar joogo qur-aanku ma diidana in la isdaweeyo diinta islaamku kama soo hor jeedo in qofku dawo qaato laakiin qur-aanku wuxuu ka mid yahay daawooyinka ugu muhiimsan ee laysku dabiibo ee qofku uu akristo ee uu ku daawoonayo ee dawo uu ku helayo maanta ma joogo qur-aanku wakti aynu isu maslaxno oo aynu nidhaahno kitaabka qur-aanka ha loo soo noqdo sharci ahaan ha loogu soo noqdo iyo daawada ha loogu soo noqdo nin kastoo shahaadanaya way ka dhaadhacsan tahay inuu qur-aanka ilaahay sharcina yahay daawona uu yahay laakiin tijaabada ciddii samayn lahayd ee isku xukumi lahayd dawana ka dhigan lahayd ayaa muhima maanta in la abuuro la raadiyo qur-aanku inooma baahna qur-aanka innagaa u baahan danteenaa ku jirta teenna adduun iyo teenna aakhiraa ku jirta soomaalida waxay ku mahmaadaa talo adigaa ku noole iyada kuguma noola qur-aanku waa qur-aankii ilaahay mar walba haddaynu inagu ka jeesanno iyo haddaynu usoo jeesanno labadaba qur-aanku waa qur-aanki haddaynu iskaga dhaqaaqnana barakadii iyo liibaantii iyo caafimaadkii iyo khayrkii ku jiray unbaynu waayaynaa oo kaalintiisa waxaa inoo bedelayaa xeerar shaydaan iyo balaayoya baas iyo sixiroole wuxuu inoo dhoobaa walaaqo haddii aynu usoo noqonno kitaabkeenna qur-aankaana waynugu filaanaya waman yatawakkal cala allah fa huwa xasbuh ina allaha baaligu amri qad jacala allahu likulli shayin qadra ninka ilaahay isku halleeye tala saabta allah ku filan waxaa keliya qur-aanku maanta ammaan igama baahna waxaa ammaan ugu filan inuu kalaamkii ilaahaya waxaan ka jeclahay bal inaan dareensiiyo ummadda islaamka ah faa'iidada kitaabka qur-aankaa ku jirta ee caafimaadka quluubta leh ee caafimaadka badanka iyo jidhkaba leh waxaa tusaale ku fiican in tusaale laga dhigtana ku haboon rasuulkeena maxameda salawaatu ullahi wasalaamu caleyh in badan wuxuu ilaahay beryi jiray inuu qur-aanka rabbi ugu daro dawo hadday dawada qalbiga noqoto iyo hadday dawada qaalabka noqotoba mar walba wuxuu ilaahay beryi jiray asmaada culculus ee waaweyna ilaahay ku tuugi jira oo ku beryi jiray allah yo qur-aanka caafimaad igu dar ducooyinka rasuulka ilaahay uu ku ducaysan jiray salawaatullaahi wasalaamu calayh ee weliba muslimiintana uu ugu ballan qaaday ninkii ku barya ilaahay in ilaahay hamiga iyo kamigaba uu ka faydaayo ujeeddaduu ka leeyahayna rabbi gaadhsiinayo duco yaroo kooban baan jeclahay inaan dhigi dhigihiina maqashiiyo si uu tusaale inoogu noqdo xabiibkeenna moxamedin salawaatullaahi wasalaamu calayh koley waan ogahay dad fara badan oo la doorsaday oo jidhkana bini aadmi uga eg muslimiina qalbigana dad reer yurub aada moodo oo kitaabka qur-aankaa ka dheeraaday inay jiraan oo ninka caalimka ah ee diinta ilaahay aada ugu jalax tegey iyo ninka laqabka dictoornimo wata waxaa laga yaabaa hadday meel ugu soo wada galaan oo la yidhaha kani waa dictor inuu uga kaco kursiguu ku fadhiyo ninkana waa caalim caabido oo ilaahay diintiisa u go-ay haddii la yidhaahdana inuu ka mashiiqsado ayaa dhacda haddii aad tidhaahdo qur-aanka ale kugu akriye inuu ka sii jeesto ayaa dhacda haddii aad tidhaaho aan baronka bayna saliin baan kugu mudaya ama ambasaliin baan ku siinaya ama dawo kale aan ku siinayaana yuraxibak wuu ku soo dhawaynayaa waan ogahay inay aafo qalbiga kaga dhacday dadyowgii muslimiinta ahaa inuu ducfi haleelay oo kalsoonidii diintoodu habowday in badan waktigaan ku noolahay waan la socdaa waxaanse jeclahay in aan qadar yar aan balaga u lulo intii iimaan ku dambeeya ee ilaahay garanaysa ee kitaabka qur-aanka ah ilaahay wax ugu daray dadka ilaahay caafimaadka qur-aanka ilahay ugu daray allah inaga yeelo wuxuu yidhi rasuulkeenna moxamedin salawaatullaahi wasalaamu calayh ducadan waa akhrisan jiray allahuma inii cabduk wabnu cabdik allahuma inii cabduk wabnu cabdik waibnu imaai ammatik waibnu ammatik naasiyatii biyadik maadin fiya xukmuk cadlun fiya qadaa'uk as'aluk bikuli ismin huwa laka samayta bihi nafsak aw anzaltahu fi kitaabik aw callamtahu axada min khalqik أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور أبصاري وشفاء صدري وجلاء أحزاني وذهاب همومي وغمومي وسائقي وقائدي إليك وإلى جناتك جنات النعيم ودار دار السلام مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعله لي شفاء وهدى وإماما ورحمة دعاء سورة رسولك آخر سنشري وحيد رسولك صلوات الله وسلامه عليه دعاء معنى هذا يا هاي الله يو أنا أدون كاقيبانا addoonkaagu kuu dhalay baanay addoontaadu kay dhashay baanay taladayda oo dhanu gacantaadii ku jirtaa arrinkaaguna wuu igu fulayaa iyo xukumkaagu ma diidani waxaad xukumtaana waa cadaalad allahayow waan ku baryayaa waxaan cuskabayoon kugu baryayaa magaca weyneed adigu leedahay eed adigu isu bixisay magaca weynee kitaabkaaga ku yaal magaca weyneed addooma addoonkaaga bartay addoommahaaga nin ka mid a magacyada aad kaydsatay ee kaybka ku yaal intaasoo isam ood adigu leedahay baan allow kugu tuugayaa kugu baryaya magacyadaa culculus waxaan allahayow kuu cuskaday inaad qur-aanka weyn ka dhigto barwaaqada qalbigayga oo qalbigaygu uu ku nasto qur-aanka indhahaygana iftiinkooda allahayow qur-aanka ka yeel laabtaydana allahayow caafimaadka uga yeel allahayow qur-aanka waxaad iiga dhigtaa jalaa'a axzaani allahayow murugada kii iga faydi lahaa wadahaaba hami wahammi murugo iyo tiiraanyo wixii isoo mara kii iga baabi'in lahaa qur-aanka allahayow iiga dhig allahayow hogaamiyahayga ikaxeeya ee xaggaaga iisoo hogaamiye jannooy jannooyinka iigu hogaamiya allahayow qur-aanka iiga iiga yeel daartaada nabadgelyada leh kii ii horseeda allahayow qur-aanka iiga dhig oo sabab u noqda inaan la macaasharo oo aan la noolaado aakhiro safkii nebiyada iyo saalixiinta iyo sidiiqiinta iyo shuhadada safkaa kii la mid noqon lahaa ee la macag noqon lahaa sababtiisa allahayow qur-aanka iiga yeel raxmadaada weyn baan allahayow kugu baryayaa qur-aanku inuu sidaa ii noqdo allahayow waxaad qur-aanka iiga dhigtaa shifaaan wa hudaa allahayow caafimaad iyo tilmaan hanuun allahayow qur-aanka iiga dhig wa imaaman wa raxma allahayow hogaamiye iyo raxmad qur-aanku ii noqda waa duco qaali ah oo rasuulkeenna maxamedi salawaatullaahi wasalaamu calayh kol kasta oo sayma galo oo dhibaatooyin ku yimaadaan ilaahay uu ku baryi jiray cudur ilma kaa xanuunsado ama adiguba aada xanuunsato hami iyo qami ka badani ma jiro qur-aanku wuxuu faydaa quluubta ayuu murugada iyo tiiraanyada iyo hamiga ka baabi'iya qur-aanku lafuhuu daweeyaa qalbiguu daweeyaa akhlaaqduu daweeyaa dadnimaduu abuura qur-aanku maanta uma baahna inaan wakti dheer ku qaato oo aan ka dhaadhiciyo dada shahaadanayo waxaanse walaalaha muslimiinta ah ku waanin lahaa aniga iyagaba qur-aanku waa dawo hadba intaad rumaysan tahay buu dawo kuu noqonaya hadba intaad rumaysan tahay ayuu dawo kuu noqonaya waxaan markaa ku waaninayaa muslimiinta inay u soo noqdaan ilaahay fafiruu ila allah xagga ilaahay usoo yaaca baan leh oo waa tan laga sood furay xadkii iyo shakaaladiiba uu soo goostay aafooyinkii iyo cuduradii iyo balaayooyinkii oo dhamu markaynu qur-aanka ka durugnay difaac adag bu inoo ahaaye ayaa balaayo walba ay heegii soo goosatay haddaynu kitaabka ilaahay dib ugu noqono oo dawadeena kitaabka aan ka raadsano oo ilaahay aynu ku kalsoonaano wuxuu ina farayna aynu ula nimaadno ilaahayna waynagu filaanaya alaysa allahu bikaafin cabda ilaahay baa su-aasha ina weydiiye subxaanahu watacaala waa aayad qur'aana alaysa allahu bikaafin cabda dadyow su-aal baan idin weydiiyeyadaa ilaahay yidhi alaysa allahu ilaahay miyaanu ahayn bikaafin cabda addoonkiisa miyaanu ilaahay ku fillayn bala huwa kaafin cabda waa ilaahay wuu ku filan yahay subxaanahu watacaala dadyow ilaahay ha laga yaabo rabbi ha laga cabsado oo kitaabka ilaahay dayaca aynu ka dayno oo jawaarixdeenu ha ku dhaqanto markaasuu qalbigeennana dabiibi doonaa ee daweynaya insha allahu tacala intaas waa i hordhac aan halkii cashirku inoo socday ka bilaabo waxaan soo dabiibay oo aan inoo soo akriyey aayadaha qur-aankaa ee qofka maraysan ee la derderay aayadaha qur-aanka in lagu furdaamiyo ayaan ka soo warramay barhkood waa lagu akriyayaa baynu nid barhkoodna waa loogu maydhayaa baynu nid qaar kalena waa la dhegaysiinayaa baynu nid xilliga la dhegaysiinaya iyo xilliga oo akriyayaba waynu sheegay haddii haddaba aada uga shakido qofku inuu masxuur yahay oo sixran yahay ama la falay dawadaa horeen ku siiye waa qofkii caadi qof yani loo derderay ee aan qof sixir roolihii shaydaan u adeegsanayo lagu soo dirin ee shaydaanku iskii uu u maagay ayaan dawadeeda kuu sheegay haddaad garato ood aqoon u leedahay hanaanka sixirka qofkan inuu sixran yahay iyo in kale hadba sidaad u isticmaasho ama aad dadka u dawaysaabay ku xidhnaanaysaa haddaad fahamto qofku inuu sixran yahay ee aanu ahayn jin caadiya waxyaalo lagu gartaa jira oo waxaa ka mid ah qofkii sixranaay oo kale ayaa ninkii caalimka ah ee daweynayey marka loo keeno ee uu soo hor fadhiisto markuu waraysiga ka qaadayo waxaa laga yaabaa inuu iskaba ooyo oohin aan ikhtiyaarkiisa ahayn ama aayado qur-aana markuu dhagaha kaga yar akriyaba oohinunbuu iska bilaabaya aan isbedelba lahayn oo aanu qofkii dhacaynin ama aanu suuxaynin ama aanu siba noqonaynin waxaa kaloo dhici karta oo inta badan lagu fahmaa qofka oo had iyo jeer meel khaasa hun ka xanaaqa gurigiisun baa loo wariy meelaha kaloo dhan ku nasanaya aqalkiisiima soo galay halkaasin buu ku gubanayaa ama matalan wakti mucayana xilliyada kaloo dhan waa caafimaad qabaa waktiga matalan oo xaaskiisa u galmoonaya oo kale ayuun baa la qabanayaa ama waktiga habeenka ay noqotee gobolku dhacan baa la qabanaya matalan fidadawga oo kale ama wakti caadi ahoo aan isbedel lahayn oo xilliyada kaleo dhan oo caafimaad qabo waxyaalaha lagaga shakiyo u ka mid yahay waxaa kaloo ka mid ah qofkii bini aadmiga ahaa oo arrimaha qaarkood inta faraha badan si ikhtiyaar la-aanuun uga soo booda ninkii had iyo jeer isagoo caafimaad qaba oo adduun haysta jecel inuu guursado mar allaaliya markuu qorshaha u dhaqaaqown xanuun ku dhaco ama qal yani diiqad diiqadooda ama maalinta uu barnaamijkaa bilow ishaahdown riyooyin cabsinayo waxyaala caynkaasuun arka oo guurkaba laga hor joogsado waa suuragal waxaa kaloo dhici kartaa qofkii bini aadmiga ahaa oo aad yani aragti aanay dadka kale arkayn masalan xaaskiisiyo wax fool xun inu noqdo ama daayeer daayeer inu noqdo ama si kale oo suuraddii bini aadmiga uu la fool xumaado ama habar gabowdo gabowdo dadka kale lama arkayaan sootan gabowdin buu odhanaya dadka kale lama arkayaan adu waxyaalo badan oo dee dadka culimada ah ee baabkan aqoonta uliha ay ku gartaan ayaa aad ku arkaysaa haddaba qofka haddaad sixir uga shakido waxaad ku akriyaysaa aayadahan marka ama uu cabaadayaa ama uu hinkiibuu kordhinayaa ama si kaluu noqonayaa aayadahan saddexdaa baa lagu akriyaa aayadahan waxaa la yidhahaa ibtaalu sixr aayaatu ibtaali sixri bay yaa la yidhahdaa waa saddex aayadood markaad uga shakido sixirkii saddexdaa aayadood baad dhegaha kaga akriyaysaa saddexdii aayadoodna waa kuwan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأوحينا إلى أم موسى أن ألقه عصاك أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون وأوحينا إلى أم موسى عفوا أنكو علي آية وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون وسورة الأعراف آيات بقولية الضبية بلاد إلى آيات boqol iyo labiyo labaatanaad baad ka gaadsiinaysaa waxaa kalood aqriyaysaa aayadahana waad aqriyaysaa
فلما ألق فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون aayadahaas oo ah aayadda koo iyo sideetanaad ilaa aayadda labiyo sideetanaad suuratu yunus aayadda saddexaadna waxa weeye وألق ما في يمينك تلق وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى
سورة طه سقاليا لحدا سدحنا سورة آياتها كتيرة ayaad ku akriyaysaa sagaal iyo lixdan suuratu taha aayadda sagaal iyo lixdanaad weeyaan saddexdaa suuradood aayadaha aan kaaga tilmaamay suuratu alacraaf iyo suuratu yunus iyo suuratu taha saddexdaa suuradood aayadaha nambarkooda kuu sheegaad ku akriyaysa marka waxaa laga yaabaa dareenkiisii qofka inuu soo kordho ama oohintii uu badiyo markaad intaa ka dareento ayaa waxaa la siinayaa cilaajkan iyo dawadan ayaa la siinaya waxaa markaa la samaynayaa ninkii aada dareentay in ay dhibaatadaadi dhibaatadaasi haysato weel baa biyo lagugu soo qaadaya weelkii biyaha lagugu soo qaaday ayaad ku akriyaysaa suuradahan aan kuu sheegi doono iyo aayadaha biyihii baad ku akriyaysaa aayadahan aan kuu sheegi doono suurat lfaatixa kawdhe oo mar keliyaa bismi illaahi araxmaani araxiim oo saddex jeera aayat alkursi oo saddex jeera aayaatu ibtaali sixr oo saddexdaa yani suuradood aan kuusoo sheegay saddexdii aayadood iminka aan kuusoo sheegay xagga hore oo acraaf iyo ku kala jiray yunus iyo suuratu taaha aayadahaasaa la yidhaha aayaatu ibtaali sixr oo mid walba mar uuna mid walba mar baad aqriyaysaa waxaa kaloo biyihii ku aqriyaysaa aakhiru suurat lmu'minuun suuradda suurat lmu'minuun la yidhaahdo gebagabaheeda ayaad ku aqriyaysaa suurat lmu'minuun dhammaadkeeda aayadaha ah ayaad saddex jeer ku aqriyaysaa waxaa kalood aqriyaysaa zulzilat maratayn suuratu zulzilat idaa zulzilat ilardu zilzaalaha laba jeer baad biyaha ku aqriyaysaa suurat likhlaas saddex jeer baad ku aqriyaysaa mucawadateynka qul acuudu birabbi lfalaq iyo birabbi nnaasna min saddex jeer baad ku aqriyaysaa markaad intaa samayso ayaa qofkii waxna la waraabinayaa waxna loogu maydhayaa waxaana intaa uu ku maydhanaya oo uu sidaa samaynayaa muddo toddobaad ah ayaa biyaha waxna la waraabinayaa waxna loogu maydhaya markaa waxaa dhacaysa in qofkii ama ay ka guuraan oo iskaga tagaan oo ilaahay ku daweeyo biyaha ama hadhow haddii lagugu soo celiyo in ilaahayba kuu fududeeyo oo markaad aayadihii qur-aanka ah ku akrido dabadeedna ilaahay uu kuu fududeeyo deeta ay sidaa kaga baxaan ama waxaad samaynaysaa markaa ugu horrayseed meesha fadhidaba saddexda aayadood ee aan kuu soo sheegay ee aayaatu ibtaali sixda la yidhaah ayaad biyo ku akriyaysaa markaad biyaha ku akrido ayaad qofkii ku hor fadhiyey aada ku shubaysaa biyihii waxaa laga yaaba qofkii inuu isbedelo ama ilaahayba sidaa uu kaga kaxeeyo haddii intaa markaa aada waxba kaga tari weydo ay sababtu tahay ama qofku cibaadadiisu yar tahay qofku wax daweynaya ama qofkan kale oo dee aan weli toobakeen rasmigaba ahayn ama da imtixaan ilaahay ahoo meesha ka jira oo qofka sawirkiisaba la eegayo intaba way noqon kartaa marka waa inaad dawadiisii la kordhiyaayo tallaabo hore loo qaada marka wuu kala baxayaa haddii intaa aan kuu sheegay sixirkii uu ku furmi waayo waad kala saaraysaa waxaa laga yaabaa qofkii masalan markaad qur-aankaa ku akriday in ilaahayba kuu fududeeyo oo jinkii uu hadlo oo uu yidhaahdo sixiroola ay soo diray inta faraha badan waxaa laga yaabaa haddaad tidhaa qof maa falkan sameeyey ama qof maa sixray qofkan inuu qof kale kuu sheego ila waa shaytaan wuxuu doonaya in isku kiindila jinkuya oo qof kaloo bilaa dembiga aad dembiga dusha ka saarto lama rumaysto ee dantaa laga raacayo waxaad leedahay haddaba haddii qofkan saaxiroola ku soo diray sixirkii halku yaallaa wuu kuu tilmaamayaa sixirkii halku yaallay ha rumaysanin meeshuu yaallay markaa qof baad u diraysaa halkii baa lasoo baadhaya haddii laga helo sixirkii oo ku aasan waxaa ugu sahlan iyada oo sixirkii la gubo ama la kala furfuro markaasuu qofkii bogsanaya haddiiba se uu jinkii kuu sheegi waayo ama uu jinkii kaba hadli waayo laakiin xanuunkii qofka uu ka tegi waayo noocyadii sixirka ee aynu soo sheegnay sijeeda ahaa ayaa mid walbaaba dawo gooniya uu qaadan doonaa mid walba dawadiisa gooniyana imikaan kuu sheegaya hadduu sixirka aada daweynayso ama aada garatay inuu yahay noocii sixirka hadduu yahay sixiru tafriiq sixir isku dir iyo dadkoo la kala erye ah oo laba qof la isnacsiiyey nin iyo naag isqaba masalan ama laba walaalaa ama laba maxaanku idhahdaa saaxiibba ahaa wada shaqaysanayay qofkii haddaba sixirkaasu qabtay waxaad samaynaysaa oo aad ku akriyaysaa aayadahan qur-aanka a baad ku akriyaysaa oo dhegaha kaga akriyaysa waa hadduu yahay sixirku sixru tafriiq waa sixirka dadka marka la ysku dirayo la sameeyo waxaad samaynaysaa dawadan waxaad dhegaha kaga akriyaysaa suurat lfaatixa kawdi iyo shanta aayadood ee suurat lbaqara ugu horeeya iyo aayadda boqol iyo labaad suurat lbaqara oo aad toddoba jeer akriyayso watabacuu maa tatlu shayaaiinu calaa mulki sulaymaana bay ka bilaabmaysaa aayaddaa toddoba jeer baad iyaba akriyaysaa waxaa kalood akriyaysaa aayadda suurat lbaqara ku jirta waa aayadahan waxay ka bilaabayaan boqol iyo saddex iyo lixdan ilaa boqol iyo afar iyo lixdan waa suurat lbaqara boqol saddex iyo lixdan ilaa afar iyo lixdan ayaad iyadana akriyaysaa wa ilaahukum ilaahun waaxid laa ilaaha ilaa huwa araxmaan araxiim oo aayada iyo aayadda ka dambaysa mar keliya iyada la akriyayo waxaa kalood akriyaysaa aayadda laba boqol iyo shan iyo konton suurat lbaqara waa aayatulkursiga weeyaan allahu laa ilaha illaa huwa alxayu alqayuum waa aayatulkursigana dhagahaad kaga akriyaysaa aayadda laba boqol iyo shan iyo siddeetan ilaa iyo lix iyo siddeetan labadaa aayadood oo iyana suuratulbaqara ku jira waa labada aayadood ee baqara ku dhammaato iyagana mar keliyaad ku akriyaysaa haddana waxaad akriyaysaa suuratu aala cimraan suuratu aala cimraan aayadda sideed iyo tobnaad ilaa sagaal iyo toban lagala gaadho ayaad aqrinaysaa shahid allahu anahu laa ilaaha ilaa huwa ayay ka bilaabmaysaa waxaa kaloo dhegaha kaga aqrihi doontaa suurat lacraaf aayadda afar iyo kontonaad ilaa lix iyo konton laga gaadho ina rabbakum allahu aladii khalaqa asamaawaati waalarda fii sittati ayaamin bay ka yani bilaabmaysaa waxa kale oo haddana aad dhegaha kaga aqriyaysaa boqol iyo toddobiyo toban ilaa boqol iyo labiyo labaatan oo ah haddii rabbigaa xukmkiisii leeyahay suurat aala cimraanuna suuratu aala cimraan ayaad intaas yani aayadda ah aad ka soo qaadanaysaa boqol iyo toddobiyo toban ilaa iyo boqol iyo labayo labaatan ayaad ku akriyaysaa markaad intaa ku akrido waxaad samaynaysaa waxaad ku celcelinaysaa waalqa wawaqiya saxaratu saajidiin aayaddu waxa weeyaan waawxaynaa ilaa muusa an alqi casaak faidaa hiya talqafu ma yaafikuun fawaqaca alxaqu wabatla ma kanuu yacmaluun waa iyaanatu qalbina waa acraaf suurat lacraaf aayadda boqol iyo toddobiyo tobnaad ilaa laga gaadho labiy boqol iyo labiyo labaatanaad toddoba jeer baad aayadda aqriyaysaa suurat lacraaf bay ku jirtaa aala cimraan kuma jirto acraaf bay ku jirtaa toddoba waxaad aqriyaysaa toddoba jeer ayaad ku aqriyaysaa toddoba jeer markaad aayadda aqrido wawulqiya saxaratu saajidiin soddon jeer baad iyada kelmadaa ku celinaysaa waulqiya saxaratu saajidiin waulqiya asaxaratu saajidiin ilaa iyo soddon jeer baad aayadda haddana gaar ahaanteeda oo ku jirta un aayadahan horeynu soo aqrinay ayaad iyada soddon jeer ku celcelinaysaa waayahay suuratu yuunus ayaad akriyaysaa aayadda koo iyo sideetanaad laga gaadho aayadda labiyo sideetanaad toddoba jeer waxaana aayaddaa gudaheeda ku jira ina allaha sayubtilhu aayadda qaybtaasaa ku jirta toddobaatan jeer baa kelmadaa lagu celcelinaya ina allaha sayubtilhu oo ku jirta yuunus markaad labadaa aayadood akrido koo iyo sideetan iyo labiyo sideetan toddoba jeer labadaa aayadood markaad ku celceliso ayaad ina allaha sayubtilhu aad toddobaatan jeer ku celinaysa waa kow waxaa kalood akriyaysaa falama alqaa muusa falama alqaw qaala muusa maa ji'tum bihi sixru aayadahaasaad akriyaysaa suuratu taaha ay ku jiraan waa sagaal iyo soddon waxay m waxaad kaloo akriyaysaa kuwaa hore markaan kuu soo sheegay suuratu taahana waad akriyaysaa aayadda sagaal iyo toddobaatanaad toddoba jeer oo ah waalqi maa fii yamiinika talqaf maa sanacuu waxaa kalood akriyaysaa suuratu lmu'minuun aayadda boqol iyo shan iyo tobnaad ilaa iyo boqol iyo sideed iyo tobnaad lagala gaadho oo afaxasibtum anama khalaqnaakum cabasan ka bilaabmaysa suuratu lmu'minuun aayadda boqol iyo shan iyo tobnaad ilaa iyo aayadda boqol iyo sideed iyo tobnaad ayaad akriyaysaa waa mar keliya iyadu waxaa kalood akriyaysaa tobanka aayadood ee ugu horeeya suuratu saafaat waxaa kalood akriyaysaa suurat alaxqaaf aayadda laga bilaabo sagaal iyo labaatan ilaa iyo labiyo soddon suurat laxqaaf sagaal iyo labaatan ilaa labiyo soddon baad ku akriyaysaa waxaana lagu celcelinayaa aayadda ah yaa qawmanaa ajiibuu daaciy allahi toddoba jeer oo aayad suuraddaa hore ku jirta waayahay qul huwa allaha qul acuudu birabbi lfalqna waad akriyaysaa qul acuudu birabbi nnaasna waad akriyaysaa intaasaad dhegaha kaga akriyaysaa waxa weeyaan sixru tafriiq waa qofkii la sixray ee dadka lagu diray intaasaa dhagaha dhagaha lagaga akriyaya waxa kale oo la waraabinayaa oo biyo loogu akriyaya aayadihii aan ku yidhi aayaatu ibtaal isixri ee saddexda suuradood ku jiray acraaf iyo yuunus iyo daaha aayadihii ku jiray waxaa kaloo biyaha lagu akriyaya aayadda boqol iyo labaatanaad watabacuu maa tatlu shayaaiinu calaa mulki sulaymaana weeyaan aayadaha aan kuu sheegay saddexda suuradood ku jira iyo watabacuu maa tatlu shayaaiinu calaa mulki sulaymaana mid walba waxaa la akriyaya waayahay markaas biyaha waxaa lagu akriyaa mid walba toddoba jeer afartaa yani suura aayadood aayadda boqol iyo labaad ee baqara ku jirta iyo aayadaha ibtaalu sixriga aynu nidhi ee saddexda ahaa waa tii ku jirtay acraas ama iyo tu yunis iyo faaha saddexdii ku jiray weeyaan afartaasaa min toddoba jeer biyo lagu akriyaya dabadeedna wuxuu ku maydhanayaa gelinka hore maalintii iyo gelinka dambe haddii sixirkaasi uu yahay miduu ka tallaabsaday ama mid lagu taabtay wax lamid haddii wax loogu daray raashin iyo wax caynkaasna halkuu kaga maydhanayo ayuu maydhiga iyo cabitaan laysoogu daraya intaa waxaa lagu wadayaa muddo toddoba maalmooda biyo lagu akriyey afartaa afartaa suuradood aayadaha laga soo qaatay ayaa haddii mid lagu taabtay uu yahayna waa loogu maydhayaa labada gelinba haddii kalena waraabin ayaa looga dhigayaa haddii uu cunay waxaanad ku garanaysaa inuu cunay calooshii waxbaa markaa ololaya markaad qur-aanka aada ugu aqrido ayaa laga yaabaa markaa calooshii inay olosho ama caloosha uu ka damqado ama had iyo jeer uu ka cabanayo xanuun caloosha ah oo dhakhaatiirtoo dhan haddana ay u taagoo abaan muddo usbuuca ayaa sidaa biyaha loogu maydhaya waxaana laga yaabaa insha allahu tacaala markuu toddobadaa maalmood ku maydho in ilaahay uu caafiyo haddii haddaba toddobadaa maalmood uu ku caafimaadi waayo waxaa la yeelayaa waxaa loo duubayaa cajalad labada dhinacba ay ku duuban tahay aayatul kursigu cajalad baa la duubayaa labada dhinacba aayatul kursigoo lagu celceliyey uu ku duuban yahay maalintii walba saddex jeer ayuu dhegaysanayaa cajaladdaas macnaheeduna ym saddex saacadood buu maalin walba dhegaysanaya muddo bil ah ayaa cajalada aayatul kursiga lagu duubay la dhegaysiinaya muddo bil ah ayaa cajalada aayatul kursiga weli ku wada duubay ee dhammaanteedu lagu celceliyey dhegaha loo saarayaa maalintii markuu ugu yeehay saddex jeer baa la dhegaysiinaya haddii markaa cajaladaha uu waxba kaaga qabsoomi waayo waxa kaloo loogu darayaa la dhegaysiinayaa cajalado lagu duubay suuratu saafaad sawde iyo suuratu yaasiin suuratu saafaad sawde iyo suuratu yaasiin iyo suuratu dukhaan iyo suuratu ljin intaa marka loogu duubo waa yahay maalin walba saddex jeer baa la dhegaysiinayaa muddo toddobaada maalin walba saddex jeer ayaa la dhegaysiinayaa cajaladaha suuradaha lagu duubay ama waxaa kalood ku duubi kartaa haddaad kuwaa iska dayso waxaad soo qaadan kartaa cajalad ay ku duuban tahay suuratu saafaat iyo toddobaatan jeer oo aayatul kursiga lagu celiyo cajalada ay ku duuban yihiin waxaanad samaynaysaa muddo toddobaada ayuu dhegaysanayaa maalintii walba saddex jeer intaa kolkaad samayso biidni illaahi subxaana wa tacaala wuu furmayaa waanu bogsoonayaa qofkii muslimka ahaa inta aan kuu sheegay waa sixru tafriiqi waa qofkii shakigi qabay ama qofkii dadka la nacsiya ama qofkii necbaa xaaskiisa hadday masala noqoto ama walaashii ama walaalkii ama ninkii wada shaqaysanayeen saas oo kale ninkii haddaba la madiideeyey ama gabadhii la madiideeyey eedana sixirka noocaas oo kale loo qabtay aayadihii hore haddii ay waxba ku qabsoomi waayaan sidana ayana loo gelaya waxaa lagu akrinayaa aayaat ruqya asaabiqa aayadihii sixirkaa lagu akriyaa aynu lahaynoo hore ayaa lagu akrinayaa ee sixirka u gaarka ahaa iyada oo laga saaraayo aayadda boqol iyo labaad ee suuratu suuratu lbaqara suuraddaa waa laga aayaddaa waa laga saaraya intii kale ayaa lagu akriyaya halkaad aayaddaa ka saartayna waxaad ku bedelaysaa aayadda boqol iyo aayadda afar iyo tobnaad ilaa lix iyo tobnaad laga gaaro oo suuratu takaabul ku jirta aayadihii dhegaha lagaga akriyayee sixirka ayaad ku akriyaysaa oo aad ka saartay aayadda boqol iyo labaad oo aad ku bedeshay aayadda afar iyo tobnaad ilaa lix iyo toban lagala gaaro oo suuratu takaabum waxayna ka bilaamaysaa yaa ayuha aladiina aamanuu ina min azwaajikum waawlaadikum caduwan lakum faxdaruuhum halkaasay ka bilaamaysaa sida badan qofku marka cajaladaha aada dhegeysiso ama aada dadka u saarto adigoo ku akriyaya wuxuu dareemayaa madax xanuun ama diiqu nafsi cadaabis naftiisa yani inuu diiqadoonayo ayuu dareemayaa ama waxaa laga yaabaa inay calooshiba olosho waa haddii markaa sixirka la waraabiyo ama la uu cunayo marka sidaa aad aragto ama qofkii marka qur-aankii la dhegaysiiyo ama aada ku akrido haddii uu diiqada noocaasa dareemo waxaad ku akrinaysaa aayaati ibtaali sixr waa aayat lkursi aayaadkii ibtaali sixrigiibaad ku akrinaysaa waxaa kalood ku akrinaysaa aayat lkursi sabca maraatin aayatulkursigana toddoba jeer ayaad ugu akrinaysaa biyo aayaatu ibtaali sixri iyo aayatulkursigii ayaad biyo ugu akrinaysaa waanu cabbayaa biyaha ayuu cabbayaa marka waxaa laga yaabaa inuu qofku matago ayaa dhici karta haddaba haddii uu matago shay huruud ah ama cas ama madow waxaad markaa fahmaysaa alxamdulilah inuu sixirkii baaba-ay waa markaa qofkii la waraabiye ama la cadiye haddiise uu soo matagi waayo ha cabo biyihii muddo toddoba maalmooda qofkii la madiideeyey waxaa qur-aanka loogu aqriyayaa aayaatu ibtaali sixri oo saddexdii suuradood aad kala soo baxayso iyo aayatul kursigoo toddoba jeer aad akriday ayaa biyo loogu loogu akriyaya waad waraabinaysaa haddii ilaahay ku gargaarayo oo hawsha lagu fududaynayo qofka waxaa laga yaabaa inuu soobama tago dabadeedna uu sixirkiisaa ku furmo haddiise aad arki weydo muddo toddoba maalmooda ayaa qofkii biyihii la waraabinayaa waxaana insha allahu tacaala markaa dhacaysa in ilaahay uu sidaa ku daweeyo kaasi markaa waxa weeyaan waa kii aynu lahayn waa madiidadii qofka wax la jeclaysiinayey kii qofka la necbaysiinayena waan ka soo warramay haddaba sixirka la yidhaha sixir takhyiil qofkii oo waxaanu arkaynun ama waxaan shaygii xaqiiqadiisii aan ahayn oo arkayo ama gabadhiisiiyo fool xun oo dadkii kale aanay la arkaynin ama shaydaanki istusaya waxaa masalan lagu dabiibayaa isaga dhagaha lagaga adimaya waxaana lagu akriyaya aayatul kursiga dhagaha dhagaha lagaga akriyaya waxaa qofka lagu tacliiminayaa oo la baraya adkaarta iyo ducooyinka xilliyada muhiimka a la akristo waktiga la seexanayo waktiga waagu beriyo waktiga gabal ku dhaco waxyaalahaasoo dhan markuu musqusho gelayo markuu ka soo baxayo waxyaalahaas oo dhan ducooyinkii la akrisanaya qofka lagu tacliiminayo qofku haddii haddaba waasho oo masalan sixirka aawadii uu la waasho isagana maxaa lagu samaynaya waxaad ku akriyaysaa aayadihii dhagaha lagaga akriyaya oo dhan baad ku akriyaysaa haddii waxba aad kaga tari weydo waxaad duubaysaa cajalado cajaladahaasaa la dhegaysiinaya aayadahan iyo suuradahan aan soo wadaabaa lagu duubayaa cajaladaha markaasuu dhegaysanaya suuradaha cajalada loogu duubayaa waxa weeyaan suuratu lbaqara kowdhe suuratu huudna labadhe suuratu lxajarna saddexdhe faafaat suuratu qaas suuratu raxmaan suuratu lmulk suuratu ljin suuratu laclaa suuratu zilzilat suuratu lhumaz suuratu lkaafiruun almucawadatayn intaa ayaa cajalada loogu duubaya muddo bil ah ayuu cajaladahaa dhegaysanaya ugu yaraan maalintii saddex saacadood ugu yaraan maalintii saddex saacadood hore waataynu usoo sheegnay qofka dawadaa qur-aankuu socoto inaan la dhegaysiinin heese iyo waxyaalo laqwiya waxaasoo dhan looma ogola muddo bil ah ayaa cajaladahaa la dhegaysiinaya waxaa laga yaabaa qofku shan iyo tobanka maalmood ee ugu horeeya inuu aada usii kululaado marka cajaladaha dhagaha loo geliyo ee cajaladaha la dhegaysiiyo in shan iyo tobanka maalmoodee hore aada kulayl horle ka dareento laakiin marka dambe dib buu haddana usoo noqonaya mararka qaarkood waxaa laga yaabaa shan iyo afartan maalmood inuu dhegaysigaasi qaato qofka sixirka loo qabtay ee maskaxdiisa uu waxu dhimay shan iyo afartan maalmood inuu cajaladaha dhegaysaa mararka qaarkood loo baahanaya sida badanse laakiin bil keliyaabaa ilaahay kaga furfura suuradahaasaana loogu duubayaa maalintii ugu yaryahay saddex saacadood buu dhegaysanaya waxaana kaloo loo samaynayaa biyo qur-aan loogu akriyey qur-aanka loogu akriyayaana waa aayadihii aayaatu ibtaal sax iyo aayaatu ruqya aayadihii dhegaha ay milyaha lagaga soo akriya xagga hore aan kusoo sheegay sixirka kuwaasaa biyo loogu akriyaya biyahaasuu badhna cabaya badhna loogu maydhaya muddadaas ayaa badhna u cabaya badhna loogu maydhaya qofkii haddaba hadii la yuururiyey ama yani khumuul damanaan uun qofkii lagu riday oo ninkii firfircoonaa ee nashiidka ahaa ee aada iyo aadka u qiimaha badnaan haddii damanaan la geliyo aanu lahaan jirin aseed fahamto ama aada ka shakiray inuu sixir yahay waxaa loo duubayaa aayadahan waana la dhegaysiinayaa isaga aayadaha aayadaha isaga loo duubaya qofka damanaanti ku dhacday suuratu alfaatixa suuratu albaqara aala cimraan suuratu yaasiin suuratu saafaat suuratu dukhaan suuratu daariyaat suuratu alxaj suuratu almacaarij suuratu alghaashiya suuratu zilzilat suuratu alqaarica almacawadatayn intaasaa cajalada loogu duubaya dabadeedna waa la dhegaysiinaya saddex cajaladood baa markaa loogu duubaya cajalad waxaa la dhegaysiinayaa aroortii cajaladna waxaa la dhegaysiinayaa casarkii cajalada kalena waxaa la dhegaysiinayaa habeenka markuu sii sooxanayo afar iyo shan iyo afartan maalmood inay kugu qaadataa suuragala dhegaysiyaas intaa waxaa u dheer biyaha loogu tufayo qur-aanka ee aayaadka khaaska u ah yani ruqyada jinka aynu sixirka ee aynu soo aqrino xaggii ugu horreysa markaynu bilaabayna sixirka iyo daaweyntiisa muddada qur-aanka lagu akriyayo biyaha u cabaya iyo kuwa ku maydhanayaba waa inay qur-aankaa noqdaan laakiin marka biyaha aada ugu maydhayso mar walba waa inuu tashfi yar intuu kuma loogu maydho meel nadiifa biyaha lagu daadiyo aba khasaba waayahay waa qofkii markaa noocaasi uu ku dhacay masalan damanaanta ah sidaasaa isna cajaladaha loogu dabiibaya dhegaha loogu gelinaya muddo ilaa shan iyo afartan maalmoodba inuu kugu qaato suuragal ay tahay in ilaahay kaaga soo dhaweeyaana way dhacdaa sixrul hawaakis qofkii oo balaayo uuni uxashaashaqayso haakis la hadlaayo oo balaayo ay yani u shanqarayso qofka sidaas oo kale ah isaguna daawo gooniyuu leeyahay dawadiisa waxaa had iyo jeer qofkaa lala hadlayo ama waxay u shanqarayaan ama waxay isu muujinayaan waxaa u dawo ah inuu had iyo jeer weyse qabka ku dadaalo uu akristo aayatul kursigiiyo mucawadadeynka mucawadateynka intaanu seexanin inuu gacmihiisa intuu ku afuufo qur-aanka labadiisa kaf jirkiisa uu ku masaxo marka uu sii seexanayo qul huwallaha iyo qul acuudu birabinaas iyo qul acuudu birabbilfalaq saddex jeer uu isku akriyo oo deeta uu jirkiisa mariyo waxaa kaloo aad samayn kartaa waxaa lagu akriyayaa ama loo duubaya suuratu saafaat oo arooryada hore ah suuratu dukhaan oo markuu sii seexanaya ah haddii aanu isagu garanayn waa la dhegaysiinaya haddii kalena isagaa sii akrisanaya waagu markuu beryo saafaad buu akrisanaya markuu sii seexanayana dukhaan buu akrisanaya waxa kaloo uu samaynaya saddexdii maalmoodba hal mar ayaa guriga lagu dhammaynayaa suuratu albaqara haddii aanu isagu ku dhammayn karayna cajalad ay baqari ku jirto ayaa lagu lagu dhegaysanayaa guriga saddexdii maalmoodba hal maalin waxa kale oo salaadaha dabadeed uu odhanayaa qofka had iyo jeer khayaaliyaadku isu muujinayaan waxaa kale u akhriyayaa salaadaha dabadood xasbiya allahu laa ilaaha ilaa huwa calayhi tawakaltu wa huwa rabu alcarshi alcadiim ayuu toddoba jeer salaad walba odhanaya waxaa kale u akhrisanayaa labada aayadood ee ugu dambeeya suuratu lbaqara markuu sii seexanayo markuu sii seexanayo waxaa kalau odhanaya oo akhrisanaya bismi illaahi wadactu dambi magaca ilaahay baan dhinaca ku dhigay allaahuma kfir lii dambi allahayow dembigayga ii dhaaf waksa shaytaani allahayow dullee shaytaankayga wafukka rahni allahayow garbaduubkan iyo rahaamadan iga fur wajcalnii fi mida alaclaa allahayow darajada sare kuwala igu dar yastamicu ila shariid wuxuu kaloo dhegaysanayaa cajalad lagu duubay suuratu lfusilat iyo suuratu lfath inaa fataxnaa laka fatxan mubiinan iyo suuratu ljinni kuwaana wuu dhegaysanayaa maalin walba saddex jeer ilaa muddo bila ayuu isna sidaa ku wadayaa haddii inta ka horraysada ilaahay uu fududeeyo mooyaane qofkii haddaba waa la sexro bukaan ayuu noqday aan ka caynin sidee isagana loo gelaya waxaad samaynaysaa markaad qur-aankii ku aqrido haddii ay sidii uu sii ahaato waxaad u duubaysaa aayadahan soo socda ayaad cajalada ugu duubaysaa markaasaa la dhegaysiinaya waxaa loo duubayaa suurat alfaatixa toddoba jeer aayat lkursi toddoba jeer mucaawadatooyinka qul acuudu birabbilfalaq iyo birabbinaas baan uga jeedaa mid walba saddex jeer ayaa la dhegaysiinayaa waxa kalood soo qaadanaysaa waa qofkii bukay ee sixirka lagu soo yuururiyey ayaad aayadahaa dhegaysiinaysaa iyagoo cajalada ku jira waxa kalood soo qaadanaysaa xabaasuudda saliid laga miiradaa jirta xabaasuuddaa saliidda laga miiro ayaad soo qaadanaysaa aayadihii sixirka ruqyadii sixirka markii ugu horreysay dhigaha lagaga aqriyaya aan ku idhi ayaad ku aqriyaysaa saliidda xabaasuudda dabadeedna wejigana wuu marsanayaa aayadaha yani saliidda waxaad ku aqriyaysaa aayadaha hore ku aqriyi mayside saliiddii xabaasuudda laga miiray soo qaado waxaad ku akridaa aayadaha suurat alfaatixa iyo mucawadateynka sow laba maaha wanunazilu min alqur'aani maa huwa shifaa waraxmatu lilmu'miniin aayaddaana waad ku akhriyaysaa toddoba jeer bismi illaahi arqiik wallahu yashfiik min kulli daa'in yu'diik wa min kulli nafsin aw caynin xaasidin wallahu yashfiik toddoba jeer baad ku akhriyaysaa allaahuma raba annaasi idhab ilba'sa washfi anta shaafi laa shifaa'a ilaa shifaa'uk shifaa'an laa yuqaadiru saqma ayaa toddoba jeer ku akhriyaysa saliiddii markaad aayadaha qur-aanka iyo dacooyinkaa ku akrido wejigana wuu marsanayaa halka xanuunaysana waa loogu duugayaa ilaa muddo afartan cishaha inay kaa qaadataa suuragala laakiin waxaa khasabada kolkaa inaad sabirto oo horeba waynu usoo sheegnay jinkan saaxirk sixir saaxirooluhu wata iyo jinkan kale way kala hawl adag yihiin marka waxaa laga yaabaa afartan cisho waxaa mudan in markaa saliidda loogu loo mariyo jidhka maalin walba saddex jeer in loo mariyo oo loogu subko waxa kaloo cajalad loogu duubayaa qofkaa buka waxaynu niri waxaad ku akriyaysaa ood shariid ugu akriyaysaa cajalad aayadaha aan soo sheegay waxaa kaloo loo duubayaa aayatulkursi aayatulkursigoo lagu soo celceliyey lagu soo celceliyey oo labada dhinacda cajalada laga buuxiyey maalintii hal mar buu iyadana dhegaysanaya aayadihii hore saddex jeer baa la dhegaysiinayay cajalada cajaladaa hore tanna maalintii waa hal mar waxaa kaloo cajalad loogu duubayaa waa qofkii bukaye suurat likhlaas iyo qul huwa suurat likhlaas iyo qul acuudu birabbi lfalaq iyo qul acuudu birabbi nnaas oo cajalada labada dhinacba laga buuxiyey iyadana hal mar buu dhegaysanaya marka aayadaha horeo lag lagu akriyo cajalad aayadaha horena waxay ahaayeen suurat alfaatixo oo toddoba jeera aayatulkursi oo toddoba jeera mucawadateynka oo saddex jeera intaas cajalad bay ku dugnay markaa qaybta dambe cajalada waxaad ku buuxsanaysaa aayatulkursigo markaa lagu celcelinayo markaad taa dhegaysiiso aayatulkursigoo dhammaanteedooda cajalada cajaladooda aayatulkursigana wuu dhegaysanaya cajalad qul huwallahi qul acuudu birabbinaas iyo qul acuudu birabbilfalaqna wuu dhegaysanaya aayadihii qur-aanka ee sixirka ayaa lagu akriyayaa biyo dabadeedna wuu ku maydhanayaa badhna wuu cabbaya oo qofkii bukay badhna waa la waraabinayaa badhna waa loogu maydhayaa saddex maalmood qofkaa bukaa haddii uu akriyi karayo waa inuu akrisaa marku kastuu salaada ka baxo boqol jeer waa inuu salaada dabadeed yidhaahdaa laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lah lahu lmulku lahu lmulku walahu alxamdu yuxyi wayumiitu wahuwa calaa kulli shayin qadiir shanta salaadood waa inuu salaad walba markuu dhammaysto boqol jeer uu wardigaa ka dambaysiiyaa waa qofkii buka isaguna intaasu waxa weeyaan sixirka aynu ka soo warramayay noocyadiisii qayb baa inoo hadhay sixirka qayb baa rabsi wuxuu la xidhiidha xagga guurka iyo labada ruux ee isqaba ayuu la xidhiidhaa kaasna dawadiisu rabdiga haddaba dhowr nooc u kala baxaya rabdiga ama qofkii oo la xidho oo isagoo xaaskiisii laga garbaduubay ama gabadhii oo ninkeedii laga garbaduubay dhowr nooc baa sixirkaasi u hirgalaa waa ilaa shan nooc wey rabdu lmanci mid la yidhaahdo kowde iyo rabdu altadliid mid la yidhaahdo rabdu naziid mid la yidhaahdo rabtu linsidaad iyo rabtu tagwiir waa intaa mid walba waan kuu sheegayaa macnaha aan uga jeedo waxaa dhacda oo dadka sixiroolayaasha ay sameeyaan nin baa la doonayaa naagtiisii in laga sixro oo aanay mucaasharadii iyo wada noolaanshihii khaaska ahaa suuro gelin gabadhiibaa khiyaarka laga qaadayaa sixir baa lagu samaynaya waxay markaa dhacaysaa in gabadhii mar allaaliya markuu zaydkeedii usoo dhawaado ay laguun isku marato iyadoon ikhtiyaarkeedaba ahayn oo laguhiba la kala saari karaynin deeta uu ku wareero ninka iyadana ikhtiyaarkeeda maaha ugumaba talagelin haddana waxay arkaysaa luguhi istoolanaya isku marmaya waltafat isaaqu bisaaq luguhin baa lugaha ku dhegaya oo intay labada lugood dusha iska maraysan bay isqabsanayaan cid allaali cid kala saartaba hadduu iskaga dhaqaaqana caadiga iska faa mar allaali markuu iskaga noqdo rabtulmanci baa kaa la yidhaahdaa rabdu tabliid ayaa midna la yidhaahdaa rabdu tabliidku wax kale maaha gabadha ayuunbaa laga fariisinayaa qaybtii xasaasiyadda dareenkiiunbaa laga qaadayaa iyada oo camaliyadada macno u samayn maysa iyada oo wax allaali wixii ka qayb qaadan lahaa labadan ruux inay isjeclaadaan matalan markay wada mucaasharoonayaan ay sida khaaskaa u wada noolaanayaan ayuunbaa laga fadhiisinaya qaybtii maskaxda ee hawshan amarka bixinaysay ayuunbaa la fadhiisinaya oo wax allaaliyo wixii sahli lahaa inay si wanaagsan u wada mucaasharoodaan ayaa xagga gabadha ladadii iyo macaankii ay dareemayeen matalan ee dumarku dareemayeen markooda taasoo kale waa laga fadhiisinayaa waxaa jira hawlihii adu xagga gabadha looga baahnaayo o dhan baa laga fadhiisinaya waanay gabadhu dan iyo muraatoona wax allaale waxay hawshaa ku dabsanaysaa aanay jirin waxaa kaloo la yidhaahdaa rabdu naziif waxaa dhacdaa gabadhii ayuunbaa mar allaaliya markuu ninku usoo dhawaado ayuunbaa dhiig laga faruuraya saacadaha uu ka maqan yahay o dhan iska caadi mar allaaliya markaa u muraadunbuu dhiig ka imanaya intaa uu ka maqanyana waa caafimaad qabtaa hadduu safar ku maqanya waa caafimaad qabtaa hadduu magaalada ku maqanya waa caafimaad qabtaa haddaan laysu muraadin waa iska caafimaad qabtaa markaa laysu muraadin buu dhiig ka imanaya waxaa kaloo dhacdaa rabtul insijaad baa la yidhaahdaa gabadhiibaa masala waxaa la samaynayaa albaabkiin baa la oodaya mar allaaliya markaa laysu muraado ayuunbaa albaabkii wax soo oodayaan waxgeeseediyo waxunbaa ka soo baxaya markaa kale waa caadi gabadhi mar kale waa iska wada caadi laakiin mar allaaliya markaa laysu muraado ayuunbaa iridi oodmaysaa waa nooc markaa ka mida sixirka waxaa mararka qaarkood dhacda dumarka oo kale mar allaaliya markuu nin ninku uu ka tago hadduu laba maalmood oo kale ka maqan yahay meeshuba way awdmaysaa ilaa haddana dhakhtarad loo soo yeedho madiil iyo midi iyo wax la raadiyo oo la jeexo meesha haddana way isxidhaysaa hadduu maalin ka maqnaado ama laba maalmood way is oodaysaa waa nooc sixirka ka mid a waxaa kaloo dhacdaa rabdu takwiir mid la yidhaahdo meeshiiba waa la waayayaa maba oodna samayskiiba meesha uu ka baxayaa lababa arkayaba mar allaaliya markaa iskaga tago waa caadi mar allaaliya markuu muraadu yeesho halkii ilaahay ugu talagalayba kuma taalo mar allaaliya markuu iskaga tagana gabadhi waa caadigeedii bay iska tahay waa nooc sixirka ka mid a waana rabtiga dumarka ninkuna wuu leeyahay oo ninkana waa la sixraa mararka qaarkood waxaa laga yaabaa ninkii markuu laba xaas leeyahay markuu gabadh la joogana in dareenkiisii o dhani uu caadi yahay tii kale isagoo necday mar allaali markuu doono inuu la mucaasharoodana in dareenkiiba uu ka tago oo wax allaali wuxuu ku hawlgeli lahaa oo dhan ay isbedelaan waa nooc rabtiga ka mid a oo qofkii laga xayirayo wada noolaashihii waana nooc la doonayo sixiroolayaashu dadka ay ku kala kaxeeyaan kaa laftiisuna wuxuu leeyahay dabiib iyo ducooyin la akristo oo qofka muslimka ah lagu dabiibo waayahay marka qofkii muslimka ahaa marka la dabiibayo waxaa lagu dabiibayaa ugu roon labada ruuxda haddii rabdigaas mid ku dhaco ama gabadhii la sixro oo saasoo kale ay qabsato ama ninkii waa in labadii ruuxba mar keliya markaa lagu wada akriyaa la wada dabiibaa maxaa la yeelayaa rabdiga noocaas oo kalea waxaa lagu dabiibaa labadii ruuxba waxay dhegaha kaga akriyaysaa suuratu alfaatixa toddobaatan jeer suura aayatulkursigana toddobaatan jeer mucaawadateynkana toddobaatan jeer xisaabta aan kuu sheegay saddex maalmood unu qaybso maalinba intaa doonto ku akriya muddo saddex maalmooda gudahood mid walba waa inaad toddobaatan jeer oo faatixa toddobaatan jeer oo aayatulkursiga iyo toddobaatan jeer oo mucawadateynka ah waa inaad ku akridaa waxaad kalood samayn kartaa waxaa biyo loogu akriyayaa almucawadatan labada suuradood ee qul acuudu birabbi lfalq iyo qul acuudu birabbi nnaas biyo ku akri waxaa kaloo biyahaa ku akridaa ducadan allaahuma raba annaas idhab ilba'sa washfi anta shaafi laa shifaa ilaa shifaahuk shifaaan laa yuqaadiru sakma ducadaana biyaha ku akri waxaa kalood ku akridaa ducadan bismi illaahi arkiik wallaahu yashfiik min kulli daa'in yudiik yu'diik min kulli nafsin aw caynin xaasidin allahu yashfiik ducadaana biyahaa ku akri waxaa kaloo biyahaa ku akridaa acuudu bikalimaati illaahi taamaati min shari maa khalaq biyahaa ku akri waxaa kaloo biyaha ku akridaa bismi illaahi aladii laa yaduru maca ismihi shayun fi lardi walaa fi lsamaai wahuwa samiicun caliim ku akri waxaa kalood ku akridaa allaahuma absil hada asixri biquwatika yaa jabbaaru yaa jabbaaru samaawaati waalard intaasaad biyaha ku akriyaysa ducooyinkaa aan kuu sheegay mid walba toddoba jeer baad akriyaysaa aada biyaha ku akriyaysaa biyihii baa lagu maydhanayaa labada ruuxba way ku maydhanayaan halaathata ayaam mid walba saddex maalmood buu biyaha ku maydhanaya sida ilaahay subxaana wa tacaala looga bartay markaa wuu isbedelayaa qofkii caafimaad buu helaya ta kale ee la tijaabiye waxaa ka mid ah waxaad soo qaadanaysaa kitaab qur-aan ahoo culus kitaab culus ayaad soo qaadanaysaa kasad baad saaraysa kitaabkaa miisaankiisa oo biyo ah kitaabkiibaad miisaamaysaa miisaankiisa oo biyo ah ayaa qofkii loogu maydhaya miisaankiisa oo biyo ah ayaa qofkii loogu maydhaya biidni illaahi qofkii qofkii markaa wuu bogsanaya ama waxaad samaynaysaa toddoba xabadood toddoba xabadood toddoba caleemood oo caleenta gobka ah ayaad soo qaadaysaa caleen gobeed oo geedka meel gudaafadii waxa aanu ka bixin caleentuna wax nabara aanay lahayn caleentaasaa biyo lagu ridqayaa si wanaagsan loogu ridqayaa aayadihii aan kuu sheegay ibtaali sixriga ee saddexda aayadood ahaa iyo aayatulkursiga iyo qul acuudu birabbi lfalq iyo qul acuudu birabbi nnaas iyo qul wallah iyo qul yaa ayuha alkaafiruun intaasaa biyaha lagu akriyaya dabadeed waa lagu maydhanayaa maalinta ugu horeysa dadkuu dawoobo waa la arkay ilaa toddoba jeer baa la wadayaa markaa qofkii cudurkii waa ka baxayaa waa dawoobayaa biidni illaah noocii markaa ee aynu ku sheegnay rabtiguna dawadiisu waa sidaa waxaa kaloon qadar yar ka hadli doonaa madhalaysnimada aanay keenin cudurrada caadiga ahee jirkeennu ku dhaca ee dhakhaatiirta aqoonta ulahoo dhame ay yidhaahdaan waa fit labadiina ruuxba waa caafimaad qabtaan dawadoodii ayaan jeclahay inaan qadar yar iyagana aan ka waramo waxaase ii muuqataa kollay cajaladihii inay isa soo dhimayaan welina casharkii oo sii un barakoobayo waxaan jeclaa maanta inaan khatimo waxaase ay leeyihiin cajaladuhu maanta ma dhamayn karaysid